madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris diblomaasi sare oo shiinaysa wan yi hogaamiyaha jarmalka olive sholis madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo madaxa neto jeni saltenberg ayaa ka mid noqon doona shirka saddexda maalmood ee sanadlaha ee dhowaan dhici doona shirkan oo ka bilaabanaya jimcaha jarmalka ayaa kusoo beegmaya maalmo uun ka hor februari afar labaatankada sanad guuradii kasoo wareegatay markii mooska ay ciidamadeeda u dirtay ukrein taasi oo dib ugu soo celinaysa dagaal dalalka yurub markii ugu horreysay tobanaan sano ah iyadoo ukrein ay ku dhiiranayso weerar cusub oo kaga yimaada moscow hogaamiyaashu waxa ay u badan tahay inay cusboonaysiiyaan ballanqaadkoodii ahaa inay taageeri doonaan kiev ilaa iyo inta ay ku qaadanayso inay ka adkaato gardarada ruushka sanad kadib markii madaxweynaha wadanka ruushka valadimir putin uu ku xadgudbay ayaa layiri ilbaxnimada shirkaasi waxa uu fooda saari doonaa su-aasha ah sida sharciga ku salaysan nidaamka caalamiga ah iyo sida loo ixtiraami karo dalalka ayuu yidhi guddoomiyaha munaasabadda christopher hagson mustaqbalka ma waxaa jiri doona nidaam ay awooddu sharciga ka xoog badan tahay mise waxaa jiri doona nidaam ku dhaqma sharciga kan ugu xooga badan ayaa shirkaasi laysku weydiinayaa su-aasha sida loola macaamili karo dadka hogaamiyaasha siyaasadda aan ixtiraamka u hayn sharciga ayaa sidoo kaleeto ku jiri doona ajendaha shirkaasi ayuu yidhi guddoomiyaha xiisadda maraykanka iyo shiinaha ayaa loo badinayaa inay si weyn uga dhex muuqan doonto kulanka ka dhacaya magaalada jarmalka ku taalla gobolkiisa bavaria iyada oo xiriirka xumaaday ee soo baxay dhowaantan ee washington uu soo riday buufin basaas ah ay shiinaha laga leeyahay horaantii bishan februaryana uu shirkaasi ka dhex muuqan doono bejiin ayaa waxay ku adkaysanaysaa in buufinkaasi uu ahaa dana rayid a mid loogu talagalay iyada oo ku adkaysanaysa maraykanku inuu buufinadooda dul hehaabo dhulkooda sheegashadaasi ayaa si deg deg ah waxaa u beenteysay washington hosen ayaa waxa uu isagu u malaynayaa in wangon uu isticmaali doono oraahda ah waa ka xunnahay intaasi ay dhacdo in buufin basaas ah ee dul hehaabto maraykanka laakiinse wuxuu intaasi ku daray waxaan rajaynaynaa inay jiri doonto wadahadallo gooni gooni ah oo arrinkaasi looga hadli doono xiriirka u dhexeeya labada wadan ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa sii xumaaday sanadihii lasoo dhaafay kadib arrimo ay ka mid tahay xuquuqul insaanka hong kong iyo siyaasadda dhaqaalaha iyo sidoo kaleto dhanka kale marka la eego muslimiinta laga tirada badan yahay ee gobolka shinjing